bismillahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudyala ha ka dhowaada warkaha miignimo ee idaacadda warsan oo nimaadoon qodobadaysin ka dhigaysaan warka walibaa ku mid ahaa duqa magaalada baydhabo ayaa sheegay in mashaariic xubnineeda iyo handareeran deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya taliyo cusub ayaa lagamaaqdhabi booliska somalilan xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ku qayb galay shirka onalofa dowlado kalena weliba yooyinahan ayoona ballan qaaday gurmada dhinigaas iyo fatahada iyo suubi doonaan meylun ku hadalay kulankii geedka ee qolka kora axmed karaash oo siina furi shirka madala maamul baahiyowka ee puntland dowladda shiino oo iyana taageer siyaasa walbarashada soomaaliya heshiisna weliba dhex dhikay beelo ka dagaalay miciil afweyne qodobada banaanka ee warka oo kiisin ka dheegaysana weliba ku mid ah hogaamihii midooda suufiyad oo sheegay adduunka in halis iyo hawajahayta iyo bilaamay la dhalatay albaqdaad oo turkiga ka qabadeen howlgal iyo kadhiid inagaysa iyo suuriya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
waayahay dhugunjadayaal hamiignimo iyo talaado bahasow arbaaniyaha galaas taariikhdana iyo keedinta shanta bilo tomi koowaada novembar sanadka lamada kun iyo toban iyo sagaalka weliba hadheegtana qodobadankai weyne ee warka dhugunsiyaala haddana ka dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intii weyna guda jaarna warkana weliba hawadaasi marsii doonaan ee bilaalla duqa ee magaalada baydhabo iyo weliba uuse sheegay in deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo handareeraan mashaariic horumarineeda gudoomiyaha degmada baydhabo iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya yaa shalay reedahan ka naqdi magaalada baydhabo kureeda safaro shaqo iyo oon ka maqnaayeen caasimadda soomaaliya iyo dalka banaanshe kooyo kureeda weliba iyo kuwarbiyena safaradiyo axmed macalin bikole oo ee duqa magaalada baydhabo iyo kuwarbiyey safarka uusan ka maqnaayay magaalada muqdisho taasoo diiradda laga saaray sidii bulshada ka nool deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waa lankaqabada lahay use waana ku qayb qaaday shirar inta badan lagunku hadalo arrimo biniaadinimada safarkay waxay aniga shaqo leebahay shaqadaasoo eh in dhulku walina qobada lahay shacabku walina qobada lahay laka maqanaa shirkooda shira ka qayb galay shirkaas oo g b l g qolada u n ka ah iyo meel arays shiri labaad oo isina way jaray oona ka qayb galay isin ahay muxuu ahay world bank danaha umutunlayna umaqonayni waysiinka faraxiyey ama siin yani muxua siin sheegay in kheyraad badan iyo horumar badan muxua gobolada handaleelan gaar ahaan degmada baydhabo oo walisan ka faraxsan la sheegno doon haddii ilaahay yar oo faa'iidana ah shacabkana danqan ah horumar ah horumarna ee dowladda koonfur galbeed madaxweynaja iyo goli iyo wasiirada iyo dhammaan shacabka muxuaha koxee maamul goboleedka koonfur galbeed marka insha allahu amar safarkaa taasahayki safarkana guula kala koyni isinna eed iyo dhaqmahadsantiin hadhawaaynkuna hadhawaayteen walasiin kafilaayu waana dadaalan barashada dowladnimadu waayo yacni dowladnimada sideeda waxaa weeye meellaka amba qaadow yani madaxda oo la ixtiraamow korlan qaadow iyo madaxda oo la hadhawaayow oo la sharafow yaka sheegay in dowladda iyo ka dhismaasa shacabka yaan ka baaqayni arrintase iyo suubiyaan madaxda safaaradda soomaaliya ee dalka kuweyt oo is horkahayay danjire cabdulaahi maxamed oodabaa waliba kulan iyo labaladana madaxdanka koreyta ee bisha cas ee kuweyda ujeedka kulankun yahay sida dalka kuweyda gaar ahaan bisha cas iyo caan iyo kiciyeen taakuleeyowka ummada soomaaliyeedda xiliyada adag iyo oon qaybiyo onqaada lahaayeen gurmadka caalamiga ee lanka taakuleeyo dadka walyeelada hakudeertii roobabkii iyo fatahaadyadii ee webiga shabeelle iyo juba kulankaasi weliba si gaarayoon ku hadaleynaa masiibooyinka kuteega magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan haanasobaana gurmada kala duwan iyo lunsuubyahaya inta uusa kulankaasi dareeri waliba iyo ku jawaabeynaa cudsiga safaaradda bisha cas ee dalkaasi kuweyda walibaan iyo ballan qaadeynaa waltal ballaaran oo degdeg e inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ka dhimaday afar kalena iyo ka dhaawacmeen kureeda baawur iyo saarnaayeen oo kala dhiyi goda lakakasoo magaasha waqa dheere oo dhiniga koonfurta ee magaalada laascaanood ee kukubeegan xarunta gobolka soola baabuurka shirka galiya kukooyi deegaanka lakama dhawow docmo ee koonfurta gobolka se ee soola walibanuusa kasii jeeday magaalada laascaanood iyadawaana saarnaayeen shan qof oo kookumid ee uusa dhimaday hana ku mid ee dadka ka nool magaalada laascaanood ee xanuunta gobolkaasi ee sool iyo gurmad unsuubay dadka ee baabuurkaasi gudkaha kuludhay iyada waana hadda iyo dareeraan qorsho ee lahakabiyo baabuurkaasa afartii qof ee jirkaasi ka dhaawacantaya goobjoogaal waliba ayuu sheegaynaa in laka daaweeyahay isbitaalka laascaanood haabahata kookumid ee dhaawac ee dhaawaca ushaysada kooliidada useeya wararka walibaan taasi oo ka daraayanaa in qof ka dhaawacsha liidida ee shirka ka dhaawacmay la jeey doona isbitaalka magaalada hargeysa sida iyo sheegeen ehladiisa si kastaba hato shirkuunka dhihi duleedka koonfurta ee magaalada laasaxanood yaakeede xilla duleedka magaalada laas ee boosaaso uuse ka dhihi jir baawur oo jeysadiyey dhimasho hal qof iyo dhaawac afar kale wararka lukalahayna deegaano ku tirsan ee koonfurta gobolkasi mudugna waliba ayuu sheegahaynaa inay xalay meelisay iyo ka dhigi duqeymo diyaaradeed oo lala fiirsaday xarumo iyo lahayan xarakada al-shabaab duqeymagun waliba si gaarayoon ka dhigaynaa deegaanka lakama dhabow deeqlo oo hooskooyo degmada xarar dheer ee gobolkasi ee muduga walibana dadka ka sugan mudug iyo sheegaynaa inayu dheegayeen dhawaaqa duqeymo iyo fuliyayeen diyaaradoogasa weli may oga khasaaro usajeysi duqeyntaysi diyaaradeed iyo kasuubiyeen deegaano hooseedow degmada xaraar dheer oo waana iyo kasugayan xarakada al-shabaab iyada waana iyo unku hadalna saraakiila ciidamada galmudug ee gobolkasi iyo muduga duqeynta ka dhiidee gobolka mudug weliba hakeedase xillo dhowaan diyaarado dagaal oo duqeyn iyo kajeyseen tuulada jiracle oo ka dhow deegaanka caad waana kayaalo koonfurta ee gobolka muduga madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdina waliba usiina taliyo cusub oo magdhabay booliska somalilan kureeda markii dhowaan usi dhimaday taliyihii ciidanka booliska cabdulaahi fadaali imaana wareegto oo lanshaacinayaha kubadii xafiiska madaxweynaha somalilan walibana taliyaha ciidamada booliska ee somalilan langmagdhaway maxamed aadan sadaqi oo langorodow dabagale saraakiil ku tirsan hay-ado shala duwan ee somalilan waliba iyo hambalyeeyana taliyaha cusub ee ciidanka ee booliska somalilan walibana iyo sheegaynaa in taliyaha us horey us un kumid hal jari saraakiila ciidamada ee militariga golo aqalka kore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waliba iyona iyo kawadhadeena aqalka kore kulankii tumi koowaad ee kalfadhigii lixaad iyadawaana shir gudoomiyaha ee gudoomiyaha aqalka kore senatar cabdi xaashi cabdulaahi ajandaha kulankayaha ee akhrintii koowaad ee hindisharciyaadka walkubedelka heerka ee lakagadow iyo qandaraasyada qaranka iyo akhrinta koowaad ee hindisharciyaadka ee furdooyinka hindisharciyaadkan waliba iyoina hanayo haddii ariday wasaaradda maaliyadda walibana akhrinta koowaad ee itato meermariye wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle gudoomiyaha aqalka kore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya senatar cabdi xaashi cabdulaahi yaa ka wareejiya hindisharciyaadka guddiga dhaqaalo guddiga dhaqaalo maaliyadda ganacsiga warshado isgaarsiinta iyo dalxiiska aqalka kore siyo ungudan waajibaad shookeedan hindi sharciyeed kunga idaacadda raadiyaha warsan iyo dhugunsadayaala wili warkii haminimo ee ku dhugunsadahaytaan wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada hiddo iyo tacliinta kore ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamuud cabdulaahi jaabir waliba usiinigeeka kulan labeeladay safiirka shiino ayaan fadhiyaa soomaaliya kulanka intiisu dareeray weliba lamada mas-uulba iyo ku wada hadleynaa xoojiyowka xiriirka lamada dal iyo koranqaadowka taageerada warbarashada dalka iyo siayaan dowlado shiine ero dowladda shiino walibana iyo unkumaha jecliyeenaha safiirka shiino iyo dowladda shiino deeq walbarasho oo iyo siyaan dalka soomaaliya dhinacaas iyo wararka caalamka hono bandhugunsidayaala hogaamiyihii midowda ee soofiyadda waliba usa usoo la hadalaya warbaahinta uusan ku digaya in xiisada haddii aan dhexayta ruushka iyo reer galbeedka adduunkan horseeda kortaa halis weyn oo kooyasa hubka nucleerka walibana uuse sheegay in inta dalalka qaar iyo haysan hubka ee nucleer-ka khatar iyo kasii jari doonta islamarkaasna yeeta in la burburiyo hubkaasa mar waa lugweydi xiisada ee ku dhex yaalla reer galbeedka iyo ruushka waliba uuse sheegay in weli dagaal uuse jara marka ee lanfiiriyo waliyaabaha daaduunka ka dhiyawo bilaa mayla dhalatii hogaamiyii hore ee ururka lamaqbaayay khilaafada islaamka abubakar albaqdaadi weliba laga qabday howlgala laga fulay waqooyiga suuriya sida iyo sheegeen saraakiil ee turkiga bilaamaydun oo lixdayo lixdayo shansan iyo jartii waliba lakama dhawaayay rasmiya cabaada walibana laga qabday howlgal ciidamada oo isniinta iyo ka fuliyeen meela ka dhow magaalada azaza saraakiila turkiga waliba ayuu sheegaynaa ini xaragun lanjeysiday bilaamaytun faa'iida iyo inshaana korta in la helo sirto qiimo leh ee ururka i s baqdaad waliba wasaaigo isqarxiyay xillo bilaadhaafi ciidamada gaarka ee maraykanka howlgal iyo ka galeen idusku deganay waanakayaali waqooyiga galbeed ee suuriya dhimashadiisa waliba guulweyn ka tilmaamay madaweynega maraykanka ee donald j trump walibana dadkaha ku horjeeda iyo fadaayana in ururka i s weli iyo inhano halis amni iyo kukuteegayin suuriya iyo daafo caalamka koo ka mid ee saraakiila turkiga waliba uuse wakaalada wararka ee roteres uusan sheegay in hiroowkii baqdaad walaaliskuwiin gacan iyo ingeysa koraan in iyo ogaadaan shaqada gudo ee ururka lama bahay khilaafada islaamka baqdaad waliba la dhalatay ee shan omagale iyo dhowr gabdhooda meesha kore inay dhammaanto iyo wada nooryiin waa sida iyo sheegtay wakaalada wararka ee the new york times warkii hamiinimaadun idaacadda kudhugumsaaseen iyo antaninkaga dhugumsadayaal inta warkun kulama direed un kulmaan walibaasiin kutubay sidaas u nabadgeliya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu